munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta dhexe hay-adda sodmo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda sodmo doctor axmed cabdi aadan iyo safiirka dowladda qatar u jooga dalka soomaaliya iyo guddoomiyaha hay-adda qatar jaarati ee dalka ayaa waxaa lagu daafuray mashruuc afurin ah oo loo sameynayo dad danyar ah iyo kuwo barakacayaal oo gaaraya ilaa iyo toban kun iyo laba boqol oo qoys mashruucan ayaa waxaa iska kaashan doono hay-adda khatar jarati iyo hay-adda lagu magacaabo sodmo waxaana lagu wadaa in la gaarsiiyo ilaa toban kun iyo laba boqol oo qoys goobaha sida gaarka gargaarkan loo gaarsiin doono waxaa ka mid ah xarumaha lagu xanaaneeyo carruurta agoonta ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka hay-adda sodmo doctor axmed cabdi aadan ayaa ka warbixiyey ujeedka mashruucan afurinta laga leeyahay waxaa hay-adda maalinta masiibooyinka soomaaliyeed maanta aan ku daahfuraynaa mashruuc afurin oo maaragtay ay hay-adda qatar khayriya ay ka qabanayso dalka soomaaliyeed waxaa maanta sharaf noo ah inuu nala joogo safiirka dowladda qatar oo maaragtay isaguna nagu maamuusay inuu nagala qayb qaato oo nagu soo booqdo daafurka mashruucan runaantii mashruucan afurinta oon ognahay maanta oo ay bishii ramadaan kow tahay inuu ku soo beegmay xilli aad iyo aad munaasab u ah loona baahan yahay oo runaantii wax badan ka qaban doona inay afuriyaan dadka baahan iyo agoonta in loo gargaaro iyo maaragtay dadka dhibaataysan intaba runaantii aad iyo aad baan ogaga mahad celinaynaa waxaan ognahay dowladda qatar iyo guud ahaan taageerada mar walba ay la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed hadday tahay mashaariic horumarineed iyo hadday tahay mashaariic gargaar intaba runaantii mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa mar walbana waan xusuusnaanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo maanta oo ramadaankii bishii ramadaan ay kow tahay sanadkii kun afar boqol afartan iyo shanna runaantii munaasabad gaar ayay noo tahay inaan maanta ku daafuro mashruucan isaga ah dhanka kale guddoomiyaha hay-adda khatar jarati ee dalka soomaaliya doctor cabdifataax ayaa sheegay in gargaarkan ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan toban kun oo qoys oo ah danyar ku nool gudaha dalka halkan aan u joognaa naga iyo hay-adda maareynta musiibooyinkaba in aan ku daafurno mashaariicda ramadaanka ee hay-adda qadar khayriya ee ka fulinaysa soomaaliya dabcan mashaariicda ramadaanka waa mashaariic loo yaqaano mawsimi ama sanadla ah oo inta badan xiliyadan oo kale laga fuliyo soomaaliya oo loogu talagalay in lagu kaalmeeyo lagu garab istaago dadka walaalaha ah ee la nool duruufaha nololeed ay ku adag tahay inay helaan afurka sanadkan waxaan qorsheynaynaa inaan gaarno ilaa iyo toban kun iyo laba boqol oo qoys inta aan ku guda jirno bisha ramadaan inta ugu badan qoysaskaas waa qoysaska agoonleyda ah oo uu xafiiska kaalmeeyo oo uu si u dacmiyo sidoo kale waxaan gaari doonaa xarumaha lagu xanaaneeyo ilmaha agoonta ah ee ay ku xaraysan yihiin annagoo gaarsiin doona iftaarka sidoo kale mashaariicda mawsimiga sanadkan waxaa ka mid ah mashruucii lagu garab istaagaya caruurta agoonta in ay ciidaan ay la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen